wasaaradda gargaarka iyo maarinta masuubooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta raashin gargaar ah u qaybisay qoysas danyar ah oo ku nool waqooyiga magaalada kismaayo qoysaskan ayaa ka mid ah dadka dhibaatooyinka kala duwan ay saameeyeen iyadoo gargaarkan loogu talagalay in lagu yareeyo culayska nololeed ee haysta mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarka jubbaland oo qaybinta goobta ka hadlay ayaa sheegay in qorshahan uu qayb ka yahay dadaalada dowlad goboleedka jubbaland ay ku dooneyso in lagu taageero ay ku dooneyso in lagu taageero bulshada nugul laguna jawaabo xaaladaha bini'aadinimada ka jira deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed ayaa waxauu ka warbixiyey gargaarka ay maanta qaybiyeen calaa aalihi wasaxbihi wasalam maanta halkan waxaan isugu nimid gebagabayn inaan soo gebagabayno raashin qaybin ka socday deegaamadan magaalada kismaayo koonfurteeda iyo galbeedkeeda iyo maanta oon joogno waqooyiga raashinkaasi oo ay ka faaidaysanayeen dad gaaraya laba kun iyo lix boqol iyo toddobaatan qof raashinkaasi iyo runtii waxaa weeye ka kooban bariiska iyo burka iyo sokorta iyo saliidda iyo timirta wax badan buu ka tari doonaa insha allahu tacaala baahida dadkan baahi badan baa ka jirta deegaankan oo waxaa weeye qaybo badan oo waxaa weeye dadku runtii ay u baahan yihiin garab u baahan yihiin marka wax ku filan maaha laakiin waa wax qayb ka mid ah oo intii markaasi loo arkay nasiibka u heshay ee ugu baahi badnayd loo soo xulay aad baan ugu mahad celinayaa abdul faatax iyo hay-atu hilal axmar alqadari jimciyadda hilal axmar alqadari maanta inay barnaamijkaasi waxa weeye nagala qayb galaan oo ay dadkan ugu deeqeen waa u mahad celinaynaa baahidu waa badantahay intaasi waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala ay kasii badan doonto oo lasii kordhin doono